Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa talaado labaatanka bisha sideedaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada idaacadda maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin dadka ku nool deegaanka ceeldibir ee gobolka mudug oo ka faa'iidaysanaya adeegyo caafimaad oo bilaash ah waa maxay xiriirka ka dhexeeya kaneecada dhadiga ah iyo weliba cudurka duumada dhakhtar ayaa sharaxi doona kulan lagu soo bandhigayay faa'iidooyinka caafimaad ee cuntada ka soo go'da beeraha oo lagu qabtay muqdisho barnaamijka dhakhtarka raadiyaha xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka gobaad qaar ka mid a fariimaha ay noo soo direen dhegaystayaasha idaacadda ergo ayaad maqli doontaan hase yeeshee ee marka hore kusoo dhowaada warka iyo axmed maxamed aadan
mahadsanid fawziya kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in cudurka jadeecada uu ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa hay-adaha gargaarka waxa ay sheegeen in loo baahan yahay dhaqaale lagula tacaalo cudurkaasi sida laga soo xigtay dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn cudurka ayaa waxa uu dilay in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo qof iyadoo sidoo kale uu saameeyey boqol afartan iyo shan kun oo qof tan iyo sanadkii labada kun kow iyo tobanka dhaqaalaha loo baahan yahay oo la sheegay inuu gaarayo laba dhibic shan milyan oo doolarka maraykanka ah ayaa lagula tacaalayaa tallaalka iyo ka daweynta cudurkaasi cudurka oo markii hore dilaacay bishii juun ayaa waxa uu sii fiday bishii julaay xilligaasi oo kiisas cusub laga soo sheegay gobolka jansins hay-adaha gargaarka ayaa sheegaya in dad badan ay halis ugu jiraan inay u dhintaan cudurka haddii aanan la helin dhaqaale lagula tacaalo cudurkaasi tan iyo bilowgii sanadkan ayaa dhakhaatiirta xuduudda aanan lahayn waxa ay cudurka ka tallaaleen in ka badan afar boqol toddobaatan iyo afar kun oo caruur ku nool waddankaasi ah halka sidoo kale ay daweyn u fidiyeen in ka badan labaatan iyo toddoba kun oo bukaanno ah hay-adda ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ay u dabaabushay gobolka maydhombo oo ku yaala galbeedka waddankaasi kumanaan siriyana ayaa la siiyey ilaa talaadada si ay isaga baxaan magaalada istanbuul ama loo musaafuriyo maamulka ayaa u sheegay in muhaajiriinta aan diiwaangashanayn ay u laabtaan gobollada laga diiwaangeliyey si magaalada looga yareeyo culayska laakiin qaxootiga suuriyaanka ah oo la hadlay b b c da ayaa sheegay in dad badan loo musaafuriyey magaalada idlib oo ku taalla gudaha siiriya halkaa oo dagaallo ay ka sii socdaan waxaa sidoo kale la sheegayaa in dad badan lagu qasbay inay saxiixaan warqado aynan akhrin karin ama aysan fahmi karin amarka dib u celinta ah ayaa la soo saaray dabayaaqadii bishii julaay iyadoo dadka la siiyey ku dhowaad bil inay ugu hoggaansamaan amarkaasi qiyaastii nus milyuun dadka siiriyaanka ah ayaa ka diiwaangeshan magaalada istanbuul laakiin waxaa la sheegayaa in labalaab tiradaasi ay ku nool yihiin magaaladaasi iyagoo intooda badan dadkaasi ay ka soo laabteen gobolladii markii hore laga diiwaangeliyey maayarka magaalada istanbuul oo ku dhawaaqay tallaabadani dib u dejinta ah bishii lasoo dhaafay ayaa waxa uu sheegay in dadka reer siiriya ee xaqa u leh inay joogaan magaalada istanbuul looga baahan yahay in ay mar walba wataan baasaboorkooda iyo dukumiintiyada aqoonsiga ah maadaama si joogto ah loogu baahan doono iskuullada kashmiir ee qaybta hindiya ay maamusho ayaa dib loo furay isniintii laakiin inta badan fasalada waa cidlo iyadoo ay waalidiintu go'aansadeen in carruurtooda ay guryaha ku hayaan cabsi la xidhiirta qalalaasaha ka jira gobolkaasi dowladda ayaa laba toddobaad ka hor ku dhawaaqday in gobolkaasi lagala noqonayo awoodda maamul ee uu gaarka u doonayo ilaa laba boqol oo dugsi hoose dhexa ayaa dib loo furay kadib markii dowladdu ay qafiifisay xayiraadaha dhanka dhaqdhaqaaqa ah oo ay saartay jaamu iyo kashmiir waalidiinta ayaa sheegay in carruurtooda ay guryaha ku hayn doonaan tan iyo inta hawada loogu soo celinayo isgaarsiinta oo hadda go'an si ay ugu fududaato inay xiriir la samayn karaan iskoollada waa tahay dhegaystayaal intaa waxaa inooga eg warkii haatanna inku celsho fawsiya iyo barnaamijka inta ka hartay
khiyaartana dhegaysanaysaay aad ayuu u mahadsan yahay axmed maxamed aadan oo warka inoo akhrinayay u diyaar garooba qeybaha kale idaacadda
haddii aad joogto gaalkacyo ka dhegaysto redio ergo idaacadda codka mudug saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
waa hagaag saaxiibadana dhegaysanaya oo erga ayaad nagala socotaan maalin wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan idinkoo naga maqlaya muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo ururka dhakhaatiirta galmudug ayaa muddo toddobaad ah adeegyo caafimaad oo bilaash ah ka sameeyey deegaanka ceeldibir oo gaalkacyo u jira boqol iyo siddeetan kilomitir oo aan lahayn adeegyo caafimaad xogayaha ururka dhakhaatiirta galmudug doctor cabdirasaaq maxamed cali oo radio ergo uga warramay xaaladaasi ayaa sheegay inay cabashooyin uga yimaadeen bulshada ku dhaqan deegaankaasi islamarkaana ay guruub caafimaad halkaa u direen wariyaha radio ergo jibriil cismaan cilmih ayaa waraystay doctor cabdirasaaq oo ugu horreyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo xaaladaha iyo waxyaabaha ay halkaasi kusoo arkeen wuxuuna yidhi waxaa noola soo sheegay inay meesha ka jirto xaalad caafimaad oo liidata gaalka ayaan ka tagnay waxaan tagnay ceeldibir adi qiyaasahaan waxay isku jiraan waa boqol iyo siddeetan kilomitr meesha markaan tagnay waxaan ka bilownay wacyigelin iyo daweyn adi muddadaas waxaan daaweynay dad ku dhow afar boqol oo ruux dadkaas waxay kala qabeen cudurro kala duwan waxaa ugu daraa cudurada nafaqayrida oo deegaanka caruurta ku dhaqan oo dhan ma haystaan wax brogram nafaqo ah haba yaraatee ma haystaan cudurada kale oo meesha ka jira waxaa ka mid ah cudurada maqaarka ku dhaca aada ay ugu badnaayeen waxaa kaloo jiray aan aragnay kiisas cudurada ku dhaca feeraha oo kale hadday tahay burukiitada ilmaha ku dhacdo oo kaleeto waa ku soo aragnay sidoo kale waxaan soo aragnay cudurada dhiigyarida haba u bataan haweenka uur kale oo kaleeto caruurta qaar ka mid oo kaleeto inay uurkoodu aada u yaryahay micnaha dhiigoodu aada u yaryahay qaarkooda xitaa u baahnaayeen in loo sameeyo dhiig ku shubis adeegaasna aysan xagga ka helaynin waxaan sameynaa marka kiisaskan isdhaanay garaab waaye oo markaas xaaladooda arrin degdega waaye ilaa iyo kiisas waxay ahaayeen u dhexeeya adiga sideed ruux ilaa iyo dhowr iyo toban ruux adiga markii waxaa diyaar noqotay oo suuragal noqotay inaan soo qaadno dad sideed ruuxa aan keennay isbitaalka gaalkacyo la jiifiyo loona bilaabo daaweyntii sidoo kale waxaan ka bilownay meeshii wacyigelin cudurka shubanka oo ka dilaacay mar sida looga hortago shubankaas oo kaleeto sida loo nadiifiyo gacnihii oo kaleeto sida qashinka la iskaga fogeeyo oo kale habka loo management ama loo hagaajiyo qashinka iyo guriga iyo dhammaan oo kaleeto ayaan wacyigelin ka sameynay wax kaleeto oon annaga aan soo indhaindhayna meesha dadku waxay sheegaya inay run tahay in kaleeto markii aan fiirinay wax xarumo caafimaad oo muddadaas shaqeynaysa haba yaraatee ma aysan jirin mayahay marka cudurada ugu badan ee aada dadka ka daaweyseen hadda afarta boqol aad ii sheegtay maxaa ka mid ahaa kuweese ugu darnaayo deegaanka aada kusoo aragteen walaa cudurka ugu badan afrage ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan cudurada oo ku dhaca digestifeka ama dheebshiidka ama cudurkan soomaalida u taqaano shubanka oo kaleeto inkastoo shubanada qaar ay halis yihiin qaarna ay kala roon yihiin marka laakiin celcelis ahaan numberkii aan qabanay waxa u badnaa shubanka shubankana waa cudur si fudud lagu kala qaado laakiin si fudud loo daaweyn karo lagana hortegi karo marka cudur kusoo xigana waxaa cuduradan ku dhaca burkiitooyinka iyo feeraha ku dhaca sidoo kale cudurada feeraha dhexdooda waxaan kasii aragnay kiisasaan uga shakeynay inay yihiin t b oo ayaga laftirkooda aan kula talinay inay tagaan isbitaal gaalkacya si loogu sameeyo baaritaan oo loo kala cadeeyo wax ay yihiin annaga baaritaan oo advinced oo fiican ma aan wadan oo markaas maanan kala cadeyn karin raajo iyo baaritaano waaweyn ma aanaa wadan sidoo kale waxaan aragnay kiisas u baahnaa kahortag ama tallaal oonan helin kiisaskaas waxaa ka mid ah jadeecada ilaa iyo laba kiis oo jadeeco ah jadeecadana waxay ku jirtaa cudurrada sida saa'idka u faafa maadaama xalka keliya oo daawo ayadu ma lahan waa ka hortag waxeeda waa tallaal marka waad dareemi kartaa hooyo reemiyi ah shan cunug haysata tallaalkeenu ugu sokeeya boqol iyo siddeetan kilomitr inay access u yeelinay inay intaas oo qarash iska bixiso waxaa kaloo nolosha aan aragnay kiis oo webin kaf ah ama xiiq dheerta markaan sii wareysanna waxaa loo sheegay maadaama ceeldibir waxaa hoostaga lix iyo toban tuulo kiiskaas wuxuu ka yimid meel tuulo ah hooyada waxay noo sheegtay carruurta in qaarkood kuwa ka waaweynaa ay horteed saan ugu facaayeen laakiin kan ay haddana soo gaarsiisay sidoo kale kiis waxaa noola sheegay gowracataa kaas maana arkin laakiin laakiin labadaas kiis waan saddexdaas kiis kiiskaas labadaas misaliska iyo halkan oo webin kafka ah waan aragnay waxyaabaha la yaab kale oo aragnay waxaa ka mid a kiis yar oo cunug laba bil jira ku dhacay caabuqa afka ku dhaca afkii burburay naaska nuugi waayey kabacdi nafaqdarro galay kabacdii dhiig la-aan ku dhacday oo dhiiggiisa noqday labo hooyadii waxaan kula talinay inay gaalkacyo geyso waxay dhahda maamo gaalkacyo gaariga waxaa lagu kiriystaa ingeray dhahaan yacni qofkaas bisha u shaqeynaya saddex boqol oo dollar haddii lala gorgorto mana laba boqol iyo siddeetan marka ma awooday tiri waxaan meeshaydaan ilaahayga ku sugayaa adiga kiiskii ilaahay mahadiis waa noo suura gashay inaan soo qaadno si halka gaalkacyo lasoo jiifiyo muddo bil ah ilaa hadda muddo bil ay qaadanaysaa baxnaanadiisa waayo nafaqa darra saa-idoona ahaa dhiig la-aanna wuu ahaa ishal gaalka ayaan soo gaarsiinay marka waxaan soo caddeynay meesha inay ka jirta xaalad caafimaad oo degdega
waxaad ii sheegtay kiisas shubanka inaad soo aragteen marka tiradoo kale miyaad soo ogaateen sidees ula tacaasheen
horta kiisaskaas wixii aan daawo u samayn karnay waan sameynay qaarkoodna follow up aan weli aan ku haynaayo dadka deegaanka waxaan u sameynay contacts ay nagala soo xiriiri karaan oo kaleeto celcelis ahaan adiga waxaan isdhihi karnaa ilaa iyo siddeetan iyo toddobo adiga siddeetan ilaa iyo sagaashan tiro udhexaysa ayay ka ahaayeen kiisaskan qaabilnay kiisaska kale oo ku badan waxaa ka mid a kiisaskan ku dhaco galmada ku gudba oo kaleeto sida cudurradan laisku dhaha s t d da oo kaleeto infectionka ku dhaca xubnaha taranka oo kaleeto dadka cabasho weyn ayay ka qabeen
sidaan ognahay ceeldibir iyo deegaanada ku dhow abaaruhu way kusoo laalaabteen cunno yari baa ka jirta nafaqa daradoo kale maxaad ku ogaateen sideese iyada lafteeda aada ula tacaasheen muddadii aada joogteen
wallaahi nafaqa darada waxay leedahay hal beeg lagu cabiro waxaa jiro mawaag gacanta lagu xiro ama cabir gacanta lagu xiro waxaa kiisaska nafaqa darada aan ogaanay nafaqa darada liidata zaa'idka ah oo u baahan in la jiifiyo safiir malnutrition la yihahda iyo moderate malnutrition kiisaska oo safiirka aan aragnay xaaladda degdega u baahnaa oo isla maalintaas in laga jawaabo u baahnaa ilaa sideed kiis ayaan aragnay sideedeedu kiisna qofkii awooday inuu gaalkacyo geysta wuu geystay intii aan isdhahnay wax u garaabi kara ma lahana waxa waaye gaalkacyo annagaa soo gaarsiinay waa hagaag saaxiibadana dhegaysanayow kaasi wuxuu ahaa dhaktar cabdirasaaq maxamed cali oo ah xogayaha ururka dhakhaatiirta galmudug oo u warramaya idaacadda ergo isagoo jooga magaalada gaalkacyo
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku waxbaran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalal rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda xubinta qiimaha xoolaha hase yeeshee ee marka hore kusoo dhawaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ay nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban waana kan isaga oo ku bilaabayo magaciisa iyo meesha uu joogo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد شيخ عبد العزيز يا رادي إرجمال خسرين شوغان فرق الله بعض عن رباء أنا عرفت يسد يسحل كان يا محمد عبد الله يسد إن شاء الله كان كعبان هنا بيجانا عن جاهزين وقد عوض بيجانا شايف إن شاء الله بلغم العابة وصلع عيادة مصور في دوام رادي سايت رادي سيكون طبعا قدبا جينا رادي سايت وان ركبت مصور عن كعبان هنا بكم تلمين فا dhammaan kambaniyinta markas ay joogaan magaaladaas oo falkaas inay nagala soo gaaraan waxaan ka waxyaalahan ka cabanayna inay noo sameeyaan matoorkaasna si degdeg ah aan kugu dhiso
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midba noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
iminkana kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta laga soo diyaariyey magaalada gurceel waxaa soo jeedinaya cabdirasaaq haajirow
kulan waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idin kaga imaaneysa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaa idinla socodsiinaya xubintan anigoo cabdirasaaq aajirow ah haddii aan ku biloawno dhanka suuqa ariga ee magaalada gurceel heerka koowaad ee ariga dhoofka ah ayaa maanta lagu kala iibsanayaa lixdan iyo shan dollar halka heerka labaad lagu kala iibsanayo lixdan dollar heerka saddexaad ee ariga dhoofka ahna maanta gurceel waxa uu ka marayaa konton iyo shan dollar ari dibaax ayaa heerka koowaad saylada gurceel maanta lagu kala iibsanayaa shan iyo konton dollar heerka labaadna konton dollar halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo afartan dollar ariga qalinka ayaa heer koowaad saylada gurceel maanta ka maraya afartan dollar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa soddon iyo shan dollar halka heerka saddexaad ee ariga qalinka a lagu kala iibsanayo soddon dollar awka xasan oo ka mid a dilaalinta saylada gurceel ayaa idaacadda ergu u sheegay in hoos u dhaca qiimaha ariga ah laga dareemayay saylada labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in ugu yaraan toban dollar uu hoos u dhacay neefka dhoofka ah waxaana uu sheegay intaasi ay sabab tahay in ganacsatadii dhoofiyey arigii carafada aysan weli dib u soo celin lacagihii ay suuqa gelin lahaayeen maalmahan hoos uu dhacay ilaa carafada waxaa u sababa lacagta ayaa ka baxday suuq waa ilaa toban dollar asuguntaa neef kasta neef toban dollar ah hoos hoos waaya tusaale ahaan heerka koowaad ee jarka ama maxaa la sii siiyey markii hore maxaa la sii jiray toddobaatan iyo shan aan kasii jiray haddana haddana lix waa gartay marka lixdan shan
hay suuqana maanta maxaa colo ku yiri maxaa weeye colo iyagoo weli dhooban suuqa dhooban ayaysan beec lahayn waa la kaxaynaa si u badan yahay awla cabalan waxaa jira ariga shalay iyo maanta waa soo dalaal soo guraya maalinba maalin waa soo guraya waa soo yaraanaya iga beexmada ayaa keenaysa reermiyigu markaan xilligan oo kale wax ma soo safriya reermiyigu waa maraal yarkeen beecii hore oo carafada ninkii hela maa ninkii kale waa bayaaban yahay beexumada la ajrigii dhan kalena saylada geela ee magaalada gurceel haddii aan markaan eegno heerka koowaad ee geela dhaqaalka ayaa maanta saylada gurceel lagu kala iibsanayaa kun iyo boqol dollar heerka labaadna sagaal boqol oo dollar ayaa la kala siisanayaa halka heerka saddexaad ee geela dhaqaalka ah saylada gurceel lagu kala iibsanayo toddoba boqol iyo konton dollar geela dhoofka ayaa heerka saylada gurceel ka maraya toddoba boqol iyo konton dollar heerka labaadna waxa uu ka marayaa lix boqol iyo konton dollar halka heerka saddexaad ee geela dhoofka ah lagu kala iibsanayay saylada gurceel maanta shan boqol iyo konton dollar geela qaliinka ah ayaa saylada gurceel maanta ka maraya toddoba boqol iyo siddeetan dollar heerka labaadna waxaa lagu kala iibsanayaa toddoba boqol oo dollar halka heerka saddexaad ee geela qaliinka ah saylada gurceel maanta uu ka marayo lix boqol iyo konton dollar sida uu inoo sheegay xasan cabdiraxmaan oo ka mid ah dalaalinta suuqa geela ee magaalada gurceel gelinkii hore ee maantana cillad ku timid lacagaha teleefanada la isaga kala xawilo ayaa saameyn ku yeeshay suuqa xoolaha ee magaalada gurceel waxaana ay taasi keentay in dadkii reer guraaga ah ee xoolaha soo safarsaday ay xoolahoodii dayn ku bixiyaan taa beddelkeedana ay raashin dayn ah ka qaataan baqaarada barre faarax jaamac oo ka mid ah dadka reer miiga ah ee xoolaha soo safarsaday ayaan kula kulmay suuqa ariga ee magaalada gurceel waxaana uu ii sheegay in uu soo safarsaday saddex neef saddexdii neef ee uu soo safriyeyna uu ku bixiyey dayn lacagtaasna uu ka sugayo mid ka mid ah dalaaliinta oo uu garanayo waxaana uu sheegay in culays weyn taasi ay ku keentay nafsad ahaantiisa
qofki waxa gataa wixii sinu ceshado xoolihiisa ama lacagta labadaas inuu mid qaato rabaa lacagta lama hayo xoolihiina waa gacantii ka dhaceen ee fisigaas turyada lagu kalaysanoo dabeesha qaadidii cuntada bislaado kii bislaa qofka cuna leeyl hatur maaha talaag kuwaa kana ma ku yidhahdo in dambe in ama ramad laga hay maahan iyadii xataa ana balse neef xoola qofkaas tuukaay muddo saddex sano hadda laga joogo ayaa ugu dambeysay isticmaalka shini soomaaliga degmada gurceel iyo guud ahaan bartamaha soomaaliya xubintii qiimaha xoolaha ee maantana waana gintaa
waxaad ka dhagaysan kartaa reediyow ergo magaalada baydhabo reediyo warsan iyo reediyo baydhabo
waa hagaag akhyaartana dhegaysanaysaay meel kastoo aad joogtaan mar kale maalin wanaagsan maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee kaneecada waxaa loo asteeyey maalintii uu dhakhtar british ah oo lagu magacaabo ronaldo rose uu ogaaday xiriirka ka dhexeeya kaneecada dhadiga ah cudurka duumada iyo weliba bini-aadamka cudurka duumada oo laga hortagi karo ayaa weli dhibaato ku haya malaayiin qof oo dunida daafaheeda ku nool soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha uu cudurku ku faafo xilliyada qaar qaniyada kaneecada dhadiga ah ee malaariyada ama duumada wadata ayaa sababta in ay dadku xanuunsadaan haddaba wariyaha reediyo ergo ee magaalada muqdisho maxamed cabdi afgooye ayaa la kulmay oo waraystay dhakhtar aadan maxamed yuusuf casayr oo ah dhakhtar cudurrada guud ku takhasusa islamarkaana ka howlgala isbitaalka caalamiga ah ee muqdisho wuxuuna marka hore weydiiyey muxuu yahay farqiga u dhexeeya duumada labka iyo weliba kaneecada dhadiga ah wuxuuna yidhi kaneecada dhadiga iyo kaneecada labka waxaabaa lagu kartaa jiro muuqaal ahaan iyo markay qofka cunto inta badanta wax keento waxaa loo yaqaanaa female mosquito xellahaa waa tan dhadiga sheeb ahaana ugu duwan tahay qaniy ahaana ugu duwan tahay tan labka ah aydaana ku keento cudurka waxay sidaa virus ay ku durto qofka biniaadanka markay ku durto kabacdina qofka biniaadanka xididiisa dhiigga raaca ama waxaa loo yaqaano finiska xididada dhiigga waxay geeyaan wadnaha wadnaha markuu geeyana wadnaha markuu qaybinaayo dhiigga ayuu jirka intiis kale u diraa maxaa sababay in cudurka duumada uu ku faafo qaniyada kaneecada ee dhidiga ah
waxaa sababay waxay leedahay karakter u gooniyaha iyada sababtoo eh meilka ama midka labka ah ma sido viruska mana u diyaarsano inuu inuu qofka keliya wuxuu u diyaarsan yahay inuu ka nuugo dhiigga oo se nafaqaan u ah laakiin muu diyaarsano inuu yani qaabka u istaagaayo iyo qaabka strajirkiisa u yaallo iyo qaabka u gudbinayoba waxaa ka actifsan oo ka khatarsan midda haweenta saas ayay u gudbinaya dadka sababto waxay sidaa viruskaas markaan eegno kaneecada soomaaliya ku badan imise nooc ayaa loo qaybiyaa niyo adduunka waxaa la sheegaa horta kaneecada ama waxa loo yaqaan malaria inay tahay afar nuuc waagii hore waxaa jiri jirta afar nuuc hadda laas waxaa soo korortay oo saynisyahada sheegaan mid kale afartu nuuc waxay ahaayeen wax loo plasmodium falciparum plasmodium malari plasmodium fifikis plasmodium oval iyo mid kale hadda soo baxda oo loo yaqaano plasmodium newlisi marka in soomaaliya boqolkiiba sagaashan waxaa ku dhacda b f t wax loo yaqaano ama plasmodium falciparum meelaha kaneecada ay ku badan tahay soomaaliya oo kale waa xagee waxay ku badan tahay ama baahsanaanteeda waxaa loo kala saaraa saddex nooc meel mar kastaa lagu arkaa meelna marada qaarkood ayaa lagu arkaa meerna way ku yartaa tusaale ahaan gobolada waqooyi sida dhulkaas waqooyi bare ama waqooyi galbeed way ku yartaa hypoendemic areas waa meese endemic areas wadamada central regionalka gobolada laisku dhaho soomaaliya ama bartamaha way mar qaarkood marba si waa webiga iyo waxba qaarkood ay ku xiran tahay meelaha mar kasta lagu arko haber endemic areas waa meesha loo waxyaabaa loo yaqaano riverine areas meelaha webiyada leh sida juba iyo shabeelle meesha maro tusaale ahaan afgooye jawhar ama beledweyne saddexdaas magaalo ayaa caan ku tahay in markasta lagu arko waa gartay marka qofka haddii uu ku dhaco cudurka dumada maxaa lagu gartaa
way kala duwan yihiin xaalad marba marba si waa first stage ama stage koobaad qofka wuxuu kula imaanaa ama wuxuu isku arkaa xirgab camal qof ah for example inuu diif badan isku arko inuu qandho isku arko marba si ah madax xanuun isku arko isgoysid inay ku xanuunaan qof marka ma kala saari karo inay hergab tahay ina malaria hayso ama marka qaarkood ku dhahaa tifo ay ahay ama malaria hayso ku dhahaa xaalad ka bacdi afar saac ka bacdi waxa soo baxay waxa loo yaqaan classical presentation calaamadaha sax ah matag joogto ah madax xanuun in qandhada marba si ay noqoto mar zaid noqoto mar ay yaraato qofkii oo waxba qaadan karin ilmaha yar koo fuuq baxa haddii ay ku dhacdo qofkii oo isgoysada dhanjirka ay xanuunaan saas ay noqonay haddii aan la daaweyn markaas aan laga hortagin waxaa dhacaysa waxaa loo yaqaano complicated ama severe malaria oo for example waxaa dhacayso qofka inuu qandhada joogta u yeesho matag joogta inuu yeesho inuu fuuq baxo in keliyihiisa firgaroobaan cerebral malaria wax la yidhahdo maskaxda qofka u koomo galo qarow iyo wax la yidhahdo disoriented inuu ahaado oo kala sheegi waayo qofku yaqiina hataa waxaas dhan uu sheegi waayo in samabada ay faylgarobado oo samabada uu ku dhacdo in qofka kortiisa hoos ku dhacdo cunuga naaska inuu qaado waayo fuuq baxo waxaas dhan ku dhacayso marka haddii sida ugu dhaqsiyaha badan aan lagu daweyn cudurka duumada ma sababi kartaa xanuuno kale nacam xanuunada kale waxaa kamid ah qofka inuu sokor laan u dhinto qofka inay keliyiisa faylgaroobaan waxyaabaha kale keeni karta waxaa kamid ah cerebral malaria wax la dhaho oo maskaxda ku dhacda oo keeni doonto hadhowta maskaxda qofka inuu maskaxiyan oo qof noqdo qof handicab ah ama gacanta lagu haayo oo noqdo ama samabada ay falgaroodo ama anemia qofka uu dhinto waxyaabaa ka dhasha intaasaa ugu caansan ama fowqbaxa qofka uu dhinto marka la eego soomaaliya xanuunka malaariada gaar ahaan midda b f ka ayaa ku badan maxay kaga duwan tahay noocyada kale waxay kaga duwan tahay weerar koobaad qofka kusoo qaadayso way ka khatarsan tahay kuwa kale boqolkiiba sagaashan iidaan ugu badan aadayna u yar tahay in laga hortago malaria sido ama plasmodium specieska sido waa isku mid laakiin way ka khatar badan tahay kuwa kale sababtoo ah kuwa kale viruska ay sidaan viruskana ka xoog badan ay sido kana khatar badan kaneecada ku nool dhulka webiyada uu maro iyo midda magaalada laftirkeeda farqi intee lag ayaa udhexeeya kaneecada sideedaba marka laga hortagaayo waxyaabaa looga hortaga waxaa ka mid ah meelaha ay ku taranto in la burburiyo meel kasta oo meel qoyaan oo ka dhow yahay way ugu khatar badan tahay way ugu korri badan tahay meelaha kale oo daraayiga ah sababta aan ku dhahay hyperendemic hyperendemic iyo mesendemic saas ahayd halis intee leeg ayay leedahay cudurka dumada mise loo dhiman karaa laftirkeeda waa loo dhiman karaa waa hadda hore kusoo sheegnaba complicated ama safiir malaria la haddii aan laga daaweyn horta waxaa jira dad u ah susceptible ama waxa la dhaho qofka dadka u nugul ilmaha ka yar shanta sano iyo haweenka urka leh waa dadka ugu nugul waana u dhiman karaan haddii aan laga daaweyn for example haddii ku dhacdo kale cerebral malaria ama xubnaha jirka ay falgaroobaan sida kelyaha ama anemia ay ku dhacdo sometimes waxay dhacdaa qofka ur kale maamada ur kale ku dhacdo inay dhacdo xleeqan abortion ama cunug soo xaqmo ama maamada u dhimato ama maamada ay dhasho cunug miisaankiisa oo yaryahay kale ay dhasho sidee looga hortagi karaa in qofka malaria ay ku dhacdo tusaale ahaan marka koowaad in la isticmaalo waxa la yidhaha mosquito net saa u taqaana sisiyeri in la isticmaalo meelaha ay ku badanto oo kale qofka inuu ka hortaga inay cunto qofka inuu isticmaalo daawooyin tusaalehaan tusaaleahaan muqdishaa ka tegay abgooye ama jowhar aadey inay daawooyin ka hortaga isticmaashay daaweenka kahortagaas single dos aa loo isticmaalaa laba kahorse maraan laba waqti aa lakala isticmaalaa saddex taab waaye waa la qaadanaa ilaa waxaa u socotaa meesha ku bandaysa ugu hortagtid waxaa kaloo looga hortegi karaa in qofka malaariyada qabay ama calaamad kaga shakeeyey in la daaweeyo waxaa kaloo looga hortegi karaa markaad tagtid meelaha ay ku badan tahay habeenkii ama maalin markaa seexanaysid inaad surwaalo dheerdheer qaadatid inaad shaati gacmo dheer aa qaadatid in sidoo kale aa qaadatid waxa loo sokis ama sigsaanta inaad gashatid wahagaag dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa dhakhtar aadan maxamed yuusuf casayr oo u waramayay wariyaha reediyow ergo ee magaalada muqdisho maxamed cabdi afgooye
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaligu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaa inoo soo socda dhegaystayaal warbixinno kale oo ay ka mid tahay kulan lagu soo bandhigayay faa'iidooyinka caafimaad ee dalagyada beeraha kasoo go-ah ay leeyihiin balse marka hore mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo aynu wada dhegaysanno oo nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban
magacayga waa carfo oo jooga magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxaan ka cabanaynaa kaneeco beer la-aan kaamilka lagu yaalo qarankacayaal oo isnaa jilaabiyaan ku cabanaynaa qaxootiyo muddo lix sana halkaas ku teganaa aheyne marka uninku waa daba dad badanaa nahay oo gobollo dalka soomaaliya ka barakaceen kaneecadaasaan ka cabanaynaa agaagii orga in salaamaya dhammaan inta ku xiran eeyo orga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
waa hagaaga khiyaartana dhegaysanaysa ay weli erga ayaad nagala socotaan iminkana kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada hargeysa waxaa soo jeedinaya eliyaas cabdi cali
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegeystayaasha raadiyo ergo ay ku weydiiyaan dhakhtarka hadba noo martida ah su-aalaha ay qabaan barnaamijka toddobaadkan ama maanta waxaa inoogu marti ah doctor axmed xasan barkhad oo ah doctoore cudurada guud ku takhasusay kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa doctore kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee radio ergo
dhegeystaha ugu horreeya adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto kasoo hadlaya su-aasha aad weydiinayso doctoorka ergo waa idin salaamay magacaygu waa aadan maxamed kaan oo ku mashquulaya degmada galgaduud xaafadu waa waxaan dhaqasha weydiin lahaa cudurka muruqa la yidhaahdo haddii ilaahay raalli ka noqdo inaad wax tusaalaha qara'iyo siisaan waxaan idin salaamayaa sida rubcaanka dadka iyo bulshada aada ula socotaan xaaladaha bini-aadamada hor aad iyo aad baad umahadsan tihiin bismillah haddaynu isku dayno qofka su-aasha ayna soo weydiiyey xanuunkan ay soomaalidu taqaano muruqa ama waxaynu anagu markay caafimaad ay noqoto waxay noqonaysaa in laydhaa maskalskeletal bain badanka waxa weeye xanuun saameynaya muruqa iyo masalka muruqa oo musa dee masalka caadi ahaan laydhaa boniska iyo ligamentiska dabeetana lafaha iyo iyo maxaan ku dhahda muruqa iyo carjowdaba xanuunka waxyaabaha badanka keena waxaa ka mid a troma inay qofkii soo gaadhay marka hore ha tromada dislocation oo kale qofki inuu ama ay dislocation macnaha waxa weeye qofkiiyo murgacooday waxyaabaha ugu badan ee kale waxaa keenaa prolonged immobilization macnaha qofkoo muddo fadhiyey waxyaabaha lagula tacaalo markaa qofku wuxuu yeelanaya calaamadaha ay ka mid yihiin xanuun inuu dareemo fatiig ama daal inuu dareemo o marmar uu qabto markaa badanka qofku isagaa internali buu wixii u sheegaya gud isagaa kuu micnaynaya sida murqii uu qabanayo badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ugu badan qofkii in la yidhaahdo exercise sameeyo mobilization in la socodsiiyo qofka waxyaabaha kale loo sameyn karo waxaa ka mid a in la siiyo antibain ama wax garaacbiin ay ugu badan yihiin kuwa la yidhaahdo dawooyinka anasidska anasidska macnaha waxaa ka mid a sida diglofnaag oo kale brofin dawooyinkaasaa la siiyaa badanka waxaa jira xanuuno kaleo dumarku ka cawdaan oo shiatic nerf compression baa la yidhaahdaa markaa isagna waa xanuun ah neerf buu ka imanayaa badankana wuxuu badan uu common ku yahay dumarku markay agekoogu uu soddon ka weynaado ilaa duma soddon wixii ka weyn badankana ilaa dumarka waxaa lagu arkaa uurka leh shiatic nerf compressionku wuxuu keenayaa qofku inuu lugta uu ka dareemo ilaa dhabarka dabeetana qofku wuxuu ka cabanayaa bayn xanuun ah dhabarka ah lugtoo kababyo uu ku yeesho inay lugtoo kale ay waxmudmudayaan waxyaaba calaamada noocaas qofku ka cawdaa badanka waxaa la siiyaa isagana garaacbina waa la siiyaa qofka socona waa la yidhaahdaa oo inuu qofku exercise sameeyo waad mahadsantahay doctore dhegaystaha labaad haddii aan u gudubno magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha assalaamu calaykum raadiyow ergo magacaygu waa irshaad cabdisalaam aadam oo jooga magaalada caabud magaalada caabuduar dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal aan aad iyo aada ugu baanahay oo ah xanuunka dibreshinka maxaa keena maxaa lagu daaweeyaa waa mahadsantihiin raadiyo ergo aad baad mahadsan tahay irshaad daynu su-aashaa isku dayno xanuunkan depressionka la ydhahdo waxaa la ydhahdaa waxaa la ydhaha qayb qayb wuxuu ka tirsan yahay la ydhaha mood disorderska badankana haddaynu eegno definitionkiisa ugu horeeya waxa weeye w h o guardlineka markaad eegeyso definitionka xanuunku wuxuu yahay depressionku waxay idhahdaan waa common is a common and serious mental illness that that negatively affects how you feel waxyaabuu qofku dareemayo oo kale iyo the way you thinking sidaad u fikirayso iyo the way the way you act iyo sidaad u dhaqmaysaba qofkii dhaqan ahaan wuu isbedelaya calaamid wuu isbedelaa badanka waxyaabaha la eego waxaa ka mid a sagaal calaamadood buu leeyahay oo common ah inuu qofku ku jiro depressive mood macnaha moodkiisii inuu isbedelo qofkii qof dee moodkiis ahaan aad markaad arkaysa inuu qof saa un iska fadhiya oo aan qofkii aan waxyaabo badan sameyneyn loss of maxaan ku dhahay pleasure macnaha qofkii inaanu faraxsanidii iyo waxyaabihii kale dee qofkii socialka uu marka ku dhex jira uu ahaa aanu ahayn oo qof isagun isla maqanun oo uu yahay insomnia ama hypersomnia inuu qofkii hurdalaaan ay ku dhacayso in hurdo aanu seexanayn change appetite qofkii inaan waxbaba cunaynba oo appetitekiisa isbedelayo mararka qaarkood qaar dadka qaar overweight bayba noqdaan depressionka markii inuu qofkii inuu aada wax u cuno ama inuu cuntadiiba joojiyo labada way noqon kartaa agitation mararka qaarkood inuu qofku kacsanaada marmar dhici karta waxyaabaha badan ee poor concentration waxyaaba concentration qofku waxa weeye macnaha qofkii si fiican baanu wixii aan waxba u eegeyno concentrationka macnaha waxa weye hadday soomaaliya ku eegno qofkii wixii marka wax loo sheego inaanu si hoosaana u eegino de hadalku doono iska oranay ama iska aamusayaba waxyaabaha badanka lagula tacaalo waxaa ka mid a qofka psychoterapy baa loo sameeya psychoterapyga weliba qeyb lasii idhaahdo cognitive cognitive waxaa cognitive horta waxyaabaha keena haddaan isku dayno waxa ugu badan genetics hereditary ama genetics oo qofku in xanuunka lasoo kala dhaxlo qof hidiraacu noqdo waxyaabaha kale medical conditions xanuuno caadiyo caafimaad ahaan baa keeni kara sida tyroid problem qofku hadduu hypothyroidism yahay oo tyrodka waxa weeye inuu qofku yeesho maxay tyrodka waxa la yidhahdaa galaan ku yaala oo qanjir ku yaala halkan cunaha markaa hormoono jidhka marna bata marna yaraada dheecaano jidhku soo daayo qofka hadduu uu depressionka waxa lagu arka dadka marka kansarka oo kale uu ku dhaco qofka hadduu leeyahy brain tumor oo kale ama tumor maskaxda ay fiixi xanuuno badan baa keeno medical illness markaa marka ugu horreysa eegaysa qofkii depressionka waa inaad wixii kale xanuunadii medical organic ahaye keniya aad ka saarto dabeetana markii dambe aad usoo noqoto wixii psychogenic ahaaye keniya psychologicalka ahaa badanka xanuunada dawooyinka lagula tacaala haddaynu eegno waxa weeye in qofkii psychotherapy loo sameeyo oo qofkii laga sheekaysiiyo loo warramo ama talk therapy baa la yidhahdaa in la hadashood markasta aad soo aad aad dee aad waanisood wax u sheegtood badanka waxaa la isticmaalaa marka kalena medical treatment bay noqonaysaayo inaad siiso dawooyin dawooyinkaas ay ugu badan yihiin maxaan ku idhahdaayay antidepressonka markaa dawooyinka amilotraptaliin dawooyin badan baa la siiyaa dawooyin baa lagula tacaalaa badanka qofka waxaa ugu muhiimsan markaa in uu la kulmo dhakhtar psychiatrisa dabeetana meel caafimaad la geeyo ama dhakhtarha waalidaa un psychiatris macnaha dhegaystaha saddexaad magacaaga iyo goobta aad ka soo hadlayso iyo su-aasha aad qabto in dhakhtarka uu kaaga jawaabo bismillahi raxmaan raxiim waxaan saracdiinaa raadiyo ergo iyo dhaqsaan joogaa gobolada dhexe qaarkoso ahaan degmada cafuro waxaa dhakhtarka weydiinayaa waxa ay dhabaaliyo ka ama xanuunaya ama maxaan ku dhahay isilijoonaya markaan mid bixiyo mid bay xanuunaya kaan kaga tiraad keli kara ku daaweyn karaa
dhegeystahaasi aada u mahadsan yahay in magaciisa inoo soo sheegin horta xanuunada ugu badan ee ilkaha ku dhaca waxa weeye dental caries baa la ydhaha ama inuu qofku yeesho infection uu ku dhacayo kana imanayana qofku markuu cuntadii uu isagoon isagoon cadayanba qofkii markuu cuntadii intuu cuno uu habeenkii ku seexdo waxaa dhacaysa bacteriyada bacteriyada normal falooraha ama joogta afku inay keento ay ay ay la falgasho cuntadii dabeetana acid bay soo daynaysaa acidaasi waxay keenaysaa in enamada enamal qeybta ugu sarreysa ilkaha waa waxaa la yidhaha waa lafta ugu adag lafaha bini aadanka ay la fargasho asidi dabeetana uu cavity uu samaysmo dabeetana sidaasi ay meeshii ku noqoto inuu dalooshamo iligii dabeetana uu caabuqu yimaado badanka waxyaabaha lagula tacaalo waxaa ku mid a in oral hyginka qofkii inuu nadaafadda afka uu hagaajiyo uu saddex jeer maalintii afar jeer mar kastoo wax cuno uu sameeyo inuu ilkii cadayo badanka aroorta hore oo kale qofku markuu soo kaco inuu qofka markuu beyin ka caba ilkii oo kale ay xanuunaya inuu isku ogaado in ilkii dareemay inuu ilig uu xanuunayo ama uu caabuqu yeesho inay salt milix yar inta biyo yar oo diiran lagu shubo aroortii lagu luqluqdo koolgeyda waxyaabahan loo isticmaalo ilkaha in lagu nadiifiyo inuu qofku si wanaagsan u isticmaalo inuu iska ilaaliyo qofku findhicilka ah findhicilada caadiga ee hodheelada iyo waxyaabaha inuu qofku iska ilaaliyo dunbaa ugu dhow waxyaabaha lagu findhicilan karo oo haddii ilkaha ay kala durkaan intay isku jiraan spaceka udhexeeya waa waa simbalasti wey u samaysmayo inuu qofka yeesho dhantalkaariska dhegaystaha afraad magacaaga iyo goobta aad joogto iyo su-aasha aad rabto inaad dhakhtarka weydiiso asalaamu calaykum erka waa idin salaamay halkaan joogaa waa degmada xeraale waxaan idin su-aalayaa cudurka la yidhaahdo malaariyada muxuu ka kaca dhakhtarka raadiyaa taa in lai weydiiyaan rabaa makaneeca oo cudurka laftiisa iyo
xanuunkan malaariyada badanka duumada iyo malaariya waa isku mid waxaa keenaa badanka wuxuu ka dhashaa un waxaa keena waa kaneecadunbaa keentaa weliba female anofalis mosquito laydhaha waa ta dhidhig ayaa badanka keenta waxyaaba ay ka dhalataa waxa weeye meelaha wedka ay qoyan ayuu ayuu marka hore ay ku dhashaan dabeetana viruska waxaa qaada maxaan ku idhahdayay kaneecada dhidig dabeetana saasuu qofkii ugu tagaa marka calaamadu qofka lagu arkaya waa inuu xumad badan yeesho marka u horeysa matag badan yeesho badanka si intaa life cycleka ay marayso ee jidhkii markuu soo galo batajinkii dabeetana uu life cyclkiisi isagana uu marayo ugu badan tahay meelaha ay soo gashaa beerka ay ugu badan yahay dabeetana life cyclekii marku soo marayso ay beerkii u timaado dabeetana dhibaatada ugu badan ay keentaa waxay beer xanuun bay qofka ku keentaa qofka calaamada lagu arkaa waxa weye inuu dhihi huruud noqdo ama jandhaysir noqdo qofku inuu matag badan yeesho inuu aber abdominal pain uu yeesho ama caloosha inta sare weliba right aberka waa daranka qaybta beerku uu ku yaalo uu xanuun badan ka dareemo qofku xumad badanoo saayida uu yeesho meelay common ku tahay soomaalidu ay degto badankana waxaa aada loo arkaa markuu roobabku da-aan markaa qofka markuu qof- cisbitaal la keeno waxyaabaha shaybaadhada loo sameeyo dabeetana waxaad badanka la arkayaa in een ilaa beerkii calaam insiimyadii dheecaanadii lasoo deynayay oo kale ay aada u kacsan yihiin oo markay een iyadiina lagu eegay slideka la arkayo een noocay ahayd blasmodium falcibron fifagas nooc kastay tahay ba qofka markaa een dawooyinkunbaa la siiyaa si wanaagsan u qaataa marka waxaa keena weye su-aasha haddaynu ka jawaabno waxaa keenaya in waxa weeye een kanaacadunbaa keenta oo qaadan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa doctor axmed xasan barkhad oo cudurada guud ku takhasusay kana howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa uu maanta marti oo inoogu ahaa inuu ka jawaabo weydiimaha aynu soo weydiiyaan dhegeystayaasha raadiyo ergo ee ku taxan barnaamijkeenan dhakhtarka raadiyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo eliyaas cabdiya tan iyo intaan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
kusoo dhawaada mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo isaguna nagala soo xiriiray telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labiyo toban asalaamu calaykum raadiyo warga buur wanaagsan magacaygu waa qodxi oo idinla soo xiriirayso gobolka hiiraan magaalada daaweyne khaasatan miyiga tuulo lagu magacaabo hiiraan ayaan ku suganahay dalagii beeraha uu noo soo go'ay maasha allah walow een, maalmihii ama bilooyinkii lasoo lasoo dhaafayba oo dalagii beeraha aan weynay oo wili shabeella uu naga go'ay maasha allah dalagii beeraha sida qudaarta yaanyada iyo wixii lamida bocorka iyo babanuuniga waxaasoo dhan way loo soo go'een maasha allah beeraha balka sidoo kale galleyda iyo masagada way noo soo go'een wayna salaami raayi warga duur wanaagsan
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiidh toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiidh maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaadhay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
waa hagaag dhegaystayaal welina erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g kulan lagu soo bandhigaya dalagyada khudaarta iyo midhaha ee kasoo go'a beeraha ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka waxaa soo qaban qaabiyey waaxda caafimaadka ee dowladda hoose ee muqdisho mune cabdulaahi maxamed oo la shaqaysa waaxdaasi ayaa radio erga u sheegtay in madasha ay keeneen waxyaabo badan oo beeraha ka soo go'ay iyagoo guddi ka socda baarlamaanka federaalka iyo qaar ka tirsan hay-adaha gargaarka oo goobjoog u ahaa usoo bandhigay kheyraadka dalka iyo faa'iidooyinka caafimaad ee uu bulshada u leeyahay cabdiraxmaan taysiir oo khadka telefoonka kula xiriiray iyadaoo joogta magaalada muqdisho ayaa la yeeshay waraysigan Eh, muna marka hore waxaa ii sheegtaa waxa uu yahay bandhiga maanta aad ku qabanaysaan magaalada muqdisho bandhiga maanta magaalada muqdisho aan ku qabanayna wuxuu ku saabsan yahay een, waxaa kusoo bandhigaynay dalaga dalkeena laga helo iyo faa'iidada ay leeyihiin haddii la isticmaalo ama la cuno dadka badanaa saas uma ogo uma fahamsana ma isticmaalaan waxaa laga yaabaa cunooyin banaanka laga keeno inay cunaan haye ayagoo dalkeenana kuwa faa'iidada lahaa borotiinka lahaa ay ka baxayaan haye marka taasoo ku saabsan aan barnaamijkeena marka barnaamij hal maalin ah miya mise maalmo kala duwan u socon doonaa beer horena waa u qabanay maantana markii labaad waa qabanayna wuuna socon doonaa meelo badanaa ku qabanayna Een, waa waa gartay marka een, nooca bandhiga adoo iisii faahfaahinaya een, s- qaab noocee wax loo soo bandhiga ayaase kasoo qeybgelaya qaabka usoo bandhigeena waxay tahay cunooyinkiyaas aa soo saarnay ayadoo kale nuunuucaan keennay moodkii badaygii cambihii canuunigii cuntooyinkii borotiinka lahaa fruit vegetableska kulli waa soo bandhignay haye khudaarta iyo miraha marka laga soo tago marka ee dalagyada kale sida geleyda iyo masagada iyo way ku ma ku jira jiraan ha galeydii masagadii digirtii sisintii wixii o dhan waa ku jiraan marka ceyriin waaye miya mise waa wax lasoo kariyeyna way ku ha jiraan ayagoo ceeriina soo bandhigeena saa u tirsan waa fahmay marka yaa soo qaban qaabiye waaxda caafimaadka dawladda hoose xama xaggee laga keena dalagyada aad soo bandhigteen iyo khudaarta iyo iyo miraha dalkay ka baxeen dalkaas keen wax aad soo gadeen miya oo suuqa aad kasoo gadeen ma wax beeraleydii aad kasoo qaadeen oo iyagana ay goobjoog yihiin miya macnaha sidee ku suura gashay inaad isku keentaan intaasoo waxyaabood waxay noogu suura gashay waa soo gadnay suuqiyaa ka soo gadnay si aan u tusno dadka micnaha ay leeyihiin cunooyinka marka la isticmaalo haye marka ujeedada aad ka leedihiin maxay tahay ujeedada aan ka leenahay waxay tahay in la ogaado banaanka inaan waxba looga baahnayn oo cunooyinkii nafaqada lahaa borotiinkii lahaa wadankeena ay ka baxaan dadkana ay isticmaalaan caafimaadna ay ka helayaan haye mid walbana dhulbas markii laga qaato faaiidada uu leeyahay la ogaanayo marka een, inaad moos soo saartaan miiska iyo galley iyo babay oo dadkan aa u sheegtaan oo tidhaahdaan een, faa'iidada noocaas aha ku jirta ama borotiinkaasaa laga helaa marka laga soo tago si kale oo aa u muujinaysaan maa Ah.
jirta si kale oo aa u muujinaysaan faa'iidada caafimaad ee laga helo ha hadda muuqaal ahaana ku tuseenay kood waxa markaa markii loo jeedo soomaalidu waxay jecel yihiin muuqaalka in wax lagu tuso waxa markii hadal aad kusoo gudbisid oo compensation aan u sameyno waxaa laga yaabaa inaan dan gaara laga yeelanin laakiin markaad soo bandhigtid aa sigtid aa dhahdid mooska faa'iidadaas uu leeyahay cambeha faa'iidadaas uu leeyahay haddaa isticmaasid liinta faa'iidadaas ay leedahay qofka wuu ogaanaa marka inuu isticmaalo uu isku taxalujinaa haye marka qaab saas aa ugu kala dumaa qaab marka oo presentation ah loogu soo bandhigaa dadka muuqaalana waa lo- waa loo daarayaa ha yaa Ah.
sameynaya shaqadaas yaa qabanaya shaqada waxaa la jiran la qabanayay guddiga sugidda cunnada iyo nafaqada ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliyeed Een, marka hay-adaha kale ee gargaarka iyo kuwa dadka caawiya yaa idinkala joogay ama idinkala qayb qaatay hawshan way jiraan hay-ado hay-ado ka qayb qaatay waxaa lagu celceliyaa muna in dalaga beeraha kasoo go-a uu inta badan caafimaad u leeyahay dadka bini aadamka ah maxaa nooga sheegi nooga sheegi Ah.
kartaa adoo tusaalooyin usoo qaadanaya qaar een, faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo jidka bini-aadamka faa'iido badan ayuu leeyahay badanka dalkeena kasoo goo hadda haddii halintii laga qaato oo kale een, mooskii camkii babaygii toban bersentis haddii laga qaato Mhm.
isbedel weyn uu ku keenaya jidka bini-aadamka qofka haye maalintii in qofka xabad moos ama la- laba xaba hadduu cuno Mhm.
qudaartii oo ka- een, waxaa kaleeto uu ku jiro cagaarkii koostadii saladkii Mhm.
dadkeena badanaa waxay isticmaalaan waxyaabaha oo masaaj keeno laakiin qudaarta caafimaadka keenta saas lama isticmaalno haye marka dadka dadka caadiga ah tusaale ahaan oo magaalada degan hadda ama magaalooyin kala duwan ee dalka sidee fariintiina ku gaaraysaa Ah.
marka marka guddiga baarlamaanka ee hawshan qaabilsan iyo hay-adaha qaar iyo gobolka banaadir ay hoteel ku kulmaan oo ka sheekaystaan fariintaas sidee ku gaaraysaa dadkii loogu Ah.
talagalay wuu ku jiraa qorshadeena inaan dadka wacyigelin u sameyno oo fariinteena gaarsiino Mhm.
ay ogaadaan micnaha ay leedahay waxyaabahan aan soo bandhigeeno haye haye muno aada u mahadsan tahay ayuu lalagaa madin waa tahay dhegaystayaal taasi waxay ahayd muno oo u warramaysay idaacadda ergo iyada oo joogta magaalada muqdisho welina erga ayaad nagala socotaan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga garan kara weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allaha yow ha yeel midda noo ergooso indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaybaha dambe ee idaacadda ayaa lasoo gaaray waxaa inoo soo socda barnaamijka gobaa taase yeeshee aynu ku horeyno mid ka mid a dhegaystayaasha idaacadda ergo isaguna telefoonka bilaashka ah ee laba kun iyo labaiyo toban nagala soo xiriiray oo ka warramaya xaalad ka jirta deegaanka uu joogo erga waa idin salaamayaa waxaan joogaa gobolka cergaalo gaar ahaan een, degmada goof ee ka alka waqooyi oo koonfur eh, afartan kilomitir waxaanu ka cabanaynaa boholo na saameeyey sodga shibalehe iyo karaxa kabiig iyo meelo kale oo aagaasa waxaanu leenahay heer- eh, dowladda somalilan iyo hay-adaha caalamka ha naga soo gaanaan boolaha biyoxidh biyo xidheeno ha nooga sameeyaan waa mahadsantiin xagaafiyo ayaa iyana sababay
tahay dhegaystayaal iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka waxaa soo saartay soona jeedinaysa leyla
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu uga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka waxaanu maanta kusoo qaadanaynaa sheeko aanu ka sameynay gabadha keliya ee injineer ka ah shirkadaha korontada ee magaalada garowe ma aysan dooran cilmiga ay baratay iyo shaqada ay qabato hase yeeshee waxay aaminsan tahay in fursaddan ay tahay mid u furan dumarka iyo ragga warbixin arrintaa ku saabsan waxaa magaalada garowe ka soo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji injineer siciido xasan aadan oo labaatan iyo lix sano jir ah waa gabadha keliya oo ah injineer koronto ee ka shaqaysa shirkadaha tamarta ee puntland waxay ka howlgashaa qeybta isliiska dabdhalinta ee shirkadda korontada nexom ee garowe waxay radiyo ergo u sheegtay in shaqooyinka ay qabato ay u badan yihiin naqshadayn qorshayn hegid shaqada farsamada ee la qabto iyo weliba kormeerid waxay ka shaqaysaa qaybta dabsoo saarka shirkadda nexom oo ku tiirsan ilayska cadceedda tamarta laga dhaliyo dabaysha iyo weliba tan matoorada ee loo isticmaalo shidaalka waa shaqo maalinle ah oo ay qabato maalin walba siddeed saacadood iyo haddii loo baahdo wakhtiyo dheeri ah shaqooyinka abuurana wadankan way yaryihiin sectorkan energyga ama electricityga ahi waa sector wadanka xoog koraya so waxaa ii muuqatay inay xooga dhici karto janiska aan shaqo ku helaa qof kaleo kuliyadaha lagu tirada badan yahay joogahay inay ka foodahay halkaas ayay shaqo barasho ka bilowday labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa ay gaartay heer shaqaale sare waraysi ay siisay radio ergo oo ay kaga sheekaysay nolosheeda iyo waddada ay u soo martay inay noqoto injineer koronto waxay ku sheegtay in xilligeedii waxbarashada asaasiga ah ilaa dugsiga sare aysan marnaba ku jirin inay u weecato dhinaca injineeriyada gaar ahaan korontada waxay ku taami jirtay inay noqoto saxafiyad markii ay dugsiga sare dhammaysay laba kun iyo toban waxa ay dowladdu siisay deeq waxbarasho oo ay dalka suudaan ku tegi lahayd si ay u soo barato qaybta dejinta manaahijta laakiin fursaddaas waxa ay ka doorbiday inay jaamacadda dowladda puntland ee b s u loo yaqaano ay ka dhigato culumta horumarinta balse muddo sannadah kadib ayay mar kale fursaddan injineeriyadda usoo bandhigtay dowladda puntland oo ay u dirtay dalka etoobiya isla sanadkaas haddana waxay soo baxay mar labaad scholarship kale oo electrical engineer ah marka anigu familka o dhan wuxuu ila rabay medicine inaan dhigto aniga laftayga waa islahaa waxaa baranaysaa cudurrada haweenka waxaas deedna waxaa soo baxay scholarshipskii soo baxay baa waxaa ku soo baxay inaan noqdo electric engineer baa ii soo baxday anigii saddex wiil bayna soo kala baxday deedna qoladii soo saartay scholarshipka magacayga marka lagu arkay magacyada wiilasha ku dhex jira waxaa la yidhahday malaha khalad baa galay ishal iska dhaafo soo noqda hooyada wati waxaa hooyo scholarship ba isoo baxay engineer baa noqonaya xita hooyo guryaha rabta inaa dhistay alxamdulillah rabbil caalamiin waxayna noqotay challenge engineer magaca wayna qurux badnaadeen waxay sheegtay in marka ay dadku arkaan waxa ugu weyn ee ay ka fikirayaan ay tahay bal siciido inay ka shaqayso baalayaasha korontada qaada isla markaasna halkaasi ay ka samayso ee cilad bixin iyadoo dadku wada arkayo laakiin inkastoo ay hawshaas qabato taasi ma ahan shaqadeeda caadiga ah waxay u sheegtay radio ergo in dadweynuhu marka ay ku arkaan baalayaasha ay si gaar ah u eegaan mushkilad waxuu dadka dariiqa ahi maraya qofna ka baxsan mayso ragga u badan mid ku yidhaahda war kasoo dejiya war maxay tahay xataa waxaa jira marka qaarkood erayo aan ku haboonin uu qof la yidhahdo in lagu yidhaahdo way dhici kartaa dumarka oo kale markaad la sheegso tan injineer baa tahay waxay ugu dhacday hadda korontaan meel soo gala yidhahda maxaa tahay baa leegiysaan ku injineer baran korontaan ka shaqeeya waxaa la yidhi maxaa aad ma jaaniska isaga luminaysa waaridkaan lacagta uga luminaysa gabar baa tahay basically maxaa ka qabanaysaa injineer ha so way jirtaa perception dadka waxa way bilif marka hore waxa ka dhaadhacsan shaqo dumar ma aha howlahaagii ma aha gabar baa tahay waxaasoo ninaa ku dhex jirtaa wax u baahan tahay taxafud bisigeed wax noocaas oo kale laakiin de mushkila door weyn oo culus ma jirto xilligeedii waxay kulliyadda injineeriyadda ee jaamacadda ku dhiganayeen shan gabdhood oo soomaali ah oo afar ka mid ah ay ka yimaadeen hargeysa waxayna ahayd gabadha keliya ee baranaysay korontada iyadoona takhasuska ku diyaarisay waxa loo yaqaano power system engineer oo aada ula xiriirta awoodda dabdhalinta korontada hore looguma degdegi jirin gabadho inay qaato power system engineer wiilasha kaliya qaataan waxaan gabadha kaliya soomaalida qaatay power system engineering waxaan u qaatay waxa wadanka fasaxa kusoo noqday waxaan arkay inay tahay suuq furan oo mararkaani energy wadanku inuu hore u socdo arse marka halkaas ay fududo malaha aan zaxmad badani ka jirin fududahay in shaqooyin laga helo waana wax ay fududaho mar haddaad baratid sidii historigii kale isu biidgareeyay way aadan u baahnayn maalin walba waxay shaqadan dhif iyo naadirka ah ee aysan haweenku qaban ku mutaysatay sumcad waxayna ku dayasho u tahay gabdhaha waxbarashada ku jira kasakow shaqada ay hayso siciido waxay teer iyo horaantii sanadkan u ololeynaysay in la dhaqangeliyo manhajka steam oo ah hannaan waxbarasho oo cusub oo sanadkii labada kun iyo koodii laga hirgeliyey dalka maraykanka waxaa goor hore oo carruurta ay yaryar yihiinba loo diyaarinayaa in la helo kuwooda ku fiican sayniska tiknolojiyadda injineerinka iyo xisaabaadka waa olole ay ku weheliyaan saddex gabdhood oo kale oo jaamacado dibadda ah kusoo diyaariyey takhasusyo la xiriira maadooyinkaas waxay tagaan iskuullada xanaanada ee carruurta waxayna halkaasi ku sharaxaan waxyaabo la xiriira maadooyinkooda hab ay fahmi karaan carruurtu ujeeddadooda ayaa ah in gabdhaha dhiganaya goobahaasi ay mustaqbalka han u yeeshaan cilmiyadan muhiimka ah waxaanu tusnaa sawiradii mihnadaha ama brofessionska dadku bartaan oo kale waanu u wada sharaxnaa qalabyadii baanu u geynaa waxaad arkaysaa ihtimaamka cilmida qaar baa injineerinka u leexda qaar baa kombiyuutarada u leexda qaar baa macluumaadka u leexda waan wax u qurxin marka carruurta ku dhex jirto qof walba wuxuu danaynayay marka fikradda horta waxaa ka baxaysa basiskii ilmihii markuu yaraaba in markay arkaan gabdho injineeraha gabdho kombiyuutar soo bartay gabdho forensics ka shaqaynaya gabdho xisaabyahana waxaa ka baxaysa gabar baatee waxaan ma dhigatid maandhowtaan waxaan u tagnay xataano ciyaal yarar baanu waxaanu ku tusinay macalinnimadii injineernimadii looyarnimadii wixii oo dhan wiilal yaryar baa gabar injineerada ku foorarayy tustusaysa qalabka injineernimada waxaas gabar kaloo yarbaa u timid waxay qaaday bir wiil yarbaa wuxuu yiri dhig washaqa wiilasha iskale adu malihitan ilmaha yarbaa waxaa ku jira isagoo yar shaqadaa andaa iskale shaqa gabdheed maaha cabdiraxmaan maxamed xaaji radio ergo garowe waa hagaaga dhegeystayaal cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay oo warbixintaas garowe kasoo diyaariyey barnaamijkii gobaad ee maantana waa naga intaa dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadayni